marka hore bahda saxaafadda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacda salaam maanta haddaan nahay xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed waxaan kaga hadlaynaa bareeskan ama warkan aan halkan rabno inaan ka gaarsiino bulshada qodobo kooban oo la xiriira marxaladda dalku marahayo iyo shaqada hadda baarlamaanku ku guda jiro iyo arrimo aan ka digayno oo kusoo fool leh soomaaliya iyo yacni lahaanshiyaheeda milkiyadeeda ama dhuleed ama badeed ama hawo marka hore waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo xubnaha baarlamaanka soomaaliya hawsha ay ku jiraan ee la xiriirta su-aalo weydiinta xukuumadda taasoo aan isleenahay xukuumaddu su-aalihii la weydiiyey aada iyo aad bay uga been sheegeen kumana qanacsanin qaabka ay u jawaabeen taasoo nasiib darro ah qiimeynteedana aan ka sugayno xubnaha baarlamaanka iyagoo matalaya shacbiga soomaaliyeed waxaa wax yacni maaragtay aada shacbigu soomaaliyeed ay sugahayeen ama ay dhegta u taagahayeen ah arrinta kismaayo oo aada moodo xukuumaddii iyo baarlamaankii inay hoos ka fiirinayaan shacbiga aan la garanaynin qaabka iyo siyaasadda ka socota meeshaas aada baan ugu walwalsannahay arrintaas waxaanan jeclaan lahayn oo aan leenahay shacbigu waxay ka sugahayaan dowladda ama xukuumadda in arrinta kismaayo waxa qarsoon oo muuqan oo ka jira meeshaas shacbiga loo soo bandhigo lagana hadlo sidaas si la eg waxaan arkaynaa in xukuumaddu ay lumisay xiriirka dowladaha deriska qaarkood oo maanta aan isleenahay ma wanaagsana iyadana waxaan jeclaan lahayn in boorka laga jafo soomaaliya nabad bay u baahan tahay deris wanaag bay u baahan tahay arrintaa iyada ahna waa jeclaan lahayn in xukuumaddu ay ka jawaabto qodobka ugu weyn oo ugu muhiimsan shirkan jaraa-id waxa weeye sida aada la socotiin hadda ka hor soomaaliya iyo dowladda kenya waxaa dhex maray heshiis is-afgarad oo xagga badda ah kaas oo baarlamaanka soomaaliya waktigii dowladda kumeel gaarka ahayd lagu diiday gebi ahaantiis meeshaan laga saaray waxaan caddaynaynaa in hadda dib loo soo celiyey arrintaa iyada ah ayna hormood ka tahay dowladda norway lana doonayo in la baabi'iyo sharcigii number soddon iyo toddoba ee ku sharcaysneyd baddayadu oo laba boqol oo mayl yacni sharciga tilmaamahayay lana doonahayo hadda in lagu bedelo labiyo toban mayl taasoo aada garan kartaan farqiga u dhexeeya laba boqol iyo labiyo toban hadda guddoomiyaha baarlamaanka markii dhowaan uu meesha wafdigu ahaan uu maarad ku tegey arrimaha loo soo bandhigay iyo halka ay marahayaan iyo dowladda norway qaabka ay arrintaa u riixayso wax waadixa waaye waa arrin la doonayo hadda in baarlamaanka lasoo hordhigo laga dhaadhiciyo in yacni la abuuro sharci cusub arrintaasoo shacbiga soomaaliyeed aan ucuntamaynin aanaan yeeli karin aan baarlamaanka soomaaliya leenahay sabab ha u noqonina taako ka mid ah dhulkeenna ama baddeenna ama hawadeenna in lagu qaato si khiyaali ah in laga faa'iidaysto burburka iyo dhibaatada soomaaliya ay maanta ku jirto waa ka digaynaa waxaanan aada u jeclaan lahayn xubnaha baarlamaanku inay fiiriyaan danta guud ee qaranka soomaaliya inaanay mooshin ka keenin wixii iyagu markaas ay u arkaan inay dani ugu jirto inaanay indhaha ka daboolanin arrimaha hore looga soo hadlay oo aan ognahay in loo gurguurinayo ama si yacni maaragtay la doonayo in loo meel mariyo inay u dhiifoonaadaan inay u istaagaan inay ka hortagaan sida yacnii dowladda norway ujeeddada ay ka leedahay annagu ma naqaan ma soomaaliyay ka weysay xiriir ma cid soomaaliya ay kala hadashay weysay annagu ma naqaan ilaa hadda waxaa dowladda norway ay u riixayso in baddeeda iyo dhulkeeda ay dowlado kale la jeclaato waa ka soo horjeednaa waxaan leenahay dowladda norway soomaaliya soomaali baa iska leh madax bay leedahay maamul bay leedahay waxa aad ka doonaysiinna dad aad kala xiriirtiin baa helaysiin ka istaaga ka jooga waxa aad ku jirtaan waxaan is leenahay annagu aad iyo aad bay u fiican tahay in ay timaaddo dowlado geeska africa ku wada nool oo wanaag iyo heshiis iyo is-afgarad ku wada nool maantana waa wax aada looga xumaado heshiiskaas laba shan boqol iyo konton xildhibaan ay joojiyeen oo ay tuureen in maanta la yidhaahdo waa la cusboonaysiinayaa ama hadal laga furo waxa weeye arrin shacbigu uusan qaadan karin waayo arrin annagu ka xisbi ahaan aanan qaadan karin waayo arrin yacni cid kasta oo soomaali ah oo waxgarad ah oo wax fahmaysa aa loo baahan yahay inay meesheeda ka istaagto weeye ma uma baahnin in maanta yacni maaragtay ra-isul caalamka la qaldo in soomaaliya waa la ogyahay iyadaa dhul ka maqan yahay sidii la sheegi jiray ama annagu aan ognahay ama taariikhda ku cad laakiin difaaca ay iska soo hormarinayaan dowladhu daris dowladaha derisku waa inay joojiyaan soomaaliya maanta waxaa weeye niyad cusub iyo muuqaal bilow ah oo wanaagsan baa ka bilowday waxaan diyaar u nahay in aan daris wanaag iyo nabadgelyo kula noolaano dowladaha aanu maaragtay isku mandaqada nahay arrimaha yacni maaragtay hadda annagu aan dareemayno oo faragelinta hoose ee jirta waxaan u daynaynaa annagu dowladda waddanka ka jirta iyo yacni maaragtay maamulka dalka hogaamiya iyagaa xalinaya laakiin waxaan aada iyo aada uga digaynaa baarlamaanka iyo shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogana aan leenahay ha loo istaago sidii looga hortegi lahaa arrinta soo socota oo ay gadaal ka riixayso dowladda norway arrintaasoo la xiriirta badda soomaaliya badda iyo beriga iyo hawada soomaaliya ishaan ku wada haynaa waa waajib muqadasa qof kasta meeshuu doona ha ku noolaado in uu ilaaliyo wax ciyaar ciyaar lagu qaadan kara ma ahan wax la ogolaan karana maaha arrintaas ayaa ugu weyn maanta dhiilada iyo kulaylka nahaya waxaana rajaynayaa shacbiga soomaaliyeed sidii ay horeba uga muujiyeen aragtida iyo yacni baraaruga waa uga mahad celinaynaa haddana sidee looga baahan yahay warbaahinta waajib baa saaran aada baan ugu mahad celinayaa wafsadyada qaarkood oo soo bandhigay mad- macluumaadka arrintaa la xiriira mar kastana isku mashquuliya waxa ugu weyn ee qofku uu la rabo inuu ilaashado ama uu yacni maaragtay mar kastaba u dhiifoonaado waxa ugu horeeya dhulkiisa waxaan ka codsanayaa saxaafadda laftigeeda arrintaasi waa arrin iska hadal ah maahan waa arrin soo socota waa arrin cusub waa arrin la doonayo wixii aanu juhdiga badan u gallay hadda in mar kale lasoo cusboonaysiiyo annagu haddaan nahay xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeedna waxaan annagoo kaashanayna shacbiga iyaga meel kasta u taagannahay difaaca dhul bad iyo hawo ee soomaaliya aad baa u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gudoomiye haddii aan suaal ku weydiiyo arrintan maxaa sheegtay in baddii lasoo cusboonaysiiyo galashadeedii sidee ku ogaatee xisbigiin ahaan annagu waa la soconnaa wax oo maaragtay muran ku jirana ma ahan ciddii hadda mugdi iyo madmadow ay uga jirtana baryaha soo socda way arki doonaan waxaad ogtihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo wafdi uu hogaaminayo dhowaan inay ku tageen booqasho dalkaasi dukumentiyaal iyo qoraallo loo soo hormariyey oo dowladda norway ay ku codsanayso arrintaas in baarlamaanku ogolaado baan haynaa oo cad ujeedadeedana ma naqaan annagu waxaan dowladda norway ay soomaaliya ka weysay oo ay yani maaragtay kenya ula- ugu riixayso oo kenya yani maaragtay ay ka helayso widhano ma garanayno marka way caddahay arrintaasi haddii annagu aan si khiyaaliya iskaga hadlaynana hadda waxa weeye waa la ogaan doonaa baryaha soo socda baarlamaanka ayaa yacni maaragtay midka aan farta ku fiiqayna ah difaaci kara arrinta shacbiga soomaaliyeedna waajib baa ka saaran dhammaan waa mahadsanta ilaa hadda eh, baarlamaanka soomaaliya kadib markii xubnaha kale tobanka guddi ugu sarreeya iyo maxamed cusmaan duwaale oo gudoomiyaha baarlamaanka ka soo laabteen norman xubnaha daryeelka baarlamaanka ilaa hadda waa tartan inta loo gaaro waa kuwa cadcad madalkana heshiiskan eh, dhinaca badda eh, dowladda norway hadda rabto mar kale in lagu cusboonaysiiyo adinku eh, ma sheegi kartaan asal ahaan halku idinka soo gaaray qabarkan sida saxda marka laga fiiriyo xigashada waqaadiyada marka laga tago haa annagu meel kastaan joognaa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa diblomaasiyaddiisa iyo siyaasaddiisa annaga wakiillaan noo jooga meelo badan Een, arrintanna waa arrin cad oo waadix ah oo muuqata Een, waana arrin annagu aan yacni maaragtay hadda ka digayno ciddii faraha kula jirtaay inaanay yani isku sii mashquulin wax faa'iidaa oo ay ka gaari doontana aan la arkin Een, hadday been tahayna hadda waxa weeye way noo runta hadday run tahayna baraarug oo meesha ka istaag oo waxaa laysku haystaa waa beerkaagii iyo wadnahaagii difaaco shacbiga soomaaliyeed annagu muhiimadda aan ka leenahay waxa weeye in wixii aan ogaano aan u gudbino oo aan sheegno sida ay yihiin arrintaas annagu waxaan leenahay ha loo istaago sidii yacni maaragtay loo difaaci lahaa dalka annagu waa u jeednaa hadda laftigeeda in een, waxyaabo badan oo mugdi iyo midmadow oo dalka gudihiisa ay ka jiraan Een, baarlamaanka ayaan waxaan ka sugaynaa wixii mugdi iyo madmadow ah oo xukuumadda ay kula xisaabtamayaan iyagaan ka rabnaa inay jawaab cad ka soo saaraan sida ay ugu qanceen su-aalihii ay weydiiyeen xukuumadda iyo sidii ay uga jawaabeen iyo sida yacni maaragtay een, iyadoo ay ugu qanceen iyagaan ka sugaynaa ka hor dhici mayno waa mahadsan